colaadow haatanna waa xilligii aanu dhegaystayaasheenna usoo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya colaado stuudiyaha igu weheliye iyo saaxiibkay ibraahim xasan daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijkeennan hambalida iyo heesaha aalaaba waxaanu idinkugu soo gudbinaa dhambaalada aad noo soo qortaan kuwa loo dhalay kuwa dhalay iyo weliba kuwa is aroosaya waxaan meesha ka marnayn heesihii iyo madadaaladii
ah hagaaga dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maama khatra axmed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen eedoon nimco aadan xirsi iyo ifraax maxamed ibraahim iyo hooyo sacaada eltira subagle iyo xuseen qabri iyo cali cabdulaahi iyo cali abiib cabdulaahi oo iswanaajiye ku magac dheer iyo cabduqaadir muuse maxamuud iyo mikhail rashiid bare iyo axmed cabdikariin maxamed iyo sagal siciid faarax dhammaanna waxay jecel yihiin inay halkan heestan iyo hambalyaba uga diraan barwaaqo xuseen allaale iyo waxa ay yidhaahdeen aadan mahdi aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay leeyihiin aqalgalkiin waxaana beed kaga baryaynaa inaad isku waartaan ubad qeyr qabana uu eebeeda kala siiyo aamin ayaan leenahay inaguna aamin ayaan raacinaynaa ibraahim haddaan soo qabto waaqadda ugu horreysa xaggayga waxay naga soo gaartay ayaanle cabdulaahi jaamac oo noogu soo diray dhinaca imailka ugu horreyn halkan waxaan ka salaamaynaa bay yidhaahdeen dhammaan shaqalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka intaasi kadib halkan waxaan hambalyo aroos ka diraya bay yidhahdeen dadka kale ah sadiiq aadan xirsi faysal cabdi muuse iyo deeqo sheekh warsame axmed cabdikariin cabdishakuur shire iyo mursal geele iyo axmed cabdirashiid iyo mahad cali deele iyo maxamed cali iyo cali dhuux iyo weriye ayaanle cabdulaahi jaamac bay yidhahdeen dhammaan dadkan iyo reer diiriye reer xaashi nuur reer ashkir reer xaashi diiriye iyo reer xasan yuusuf waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan bay yidhaahdeen lamaanaha isdoortay cabdifataax xaashi diiriye iyo marwadiisa deeqa xasan yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabudwaaq ee gobolka galguduud taarikhdu markay ahayd saddexdii bishii labiyo tobanaad labada kun shan iyo tobanka oo ku beegnayd maalinimadii khamiistii ee aan kasoo gudubnay xagga ducadu waa daadihiyaasha barnaamijka bay yidhahdeen ibrahim adigaa galaya masaani ilaahay guurkii lagu raago oo ubad kheyr qaba lagu helo allaha ka dhigo labadaa lamaane isguursadana kuwa isku waara oo maaragtay bashbash iyo barwaaqa guurkooda ka hela heesta ugu horreysa dhegeystayaashana aada usoo qaban lahayd colaadow ibraahim ow haddaan dhinacii heesaha aan eegno oad iga codsatay anoo boole qaba oo boholyoobay awga waa taad badheedhee barashadii ilowdee baaxaadagiisiyo hadba baalladaymada waan kaa badsadaaye bogsadee adoo hawl
colaado hade waxaad noo celisay berisabaadkii ha heesaha maaragtay qaraamiga mar haddii ibraahim uu barnaamijka la daadihinayo de heesaha qaraamiga lama horayo saas ya waayahay waxaa ku luqeynayaa fanaanka ismaaciil yare iyo heestii bilkay
Thank you.
intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii ismaaciil yar iyo heestii bilkeyd dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdimaajid macalin ibraahim iyo cabdimawla macalin ibraahim iyo yuusuf macalin ibraahim iyo maymuuna macalin ibraahim asma macalin ibraahim iyo cabdifataax macalin ibraahim iyo tayaar isxaaq xasan iyo yaxye cali cabdow iyo cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo daa'uud maxamed cabdow iyo yunis cabdulaahi xasan dadkaasina dhammaantood waxay kala joogaan muqdisho boosaaso garowe baydhabo bardaale kismaayo dolow iyo waxay idhahdeen habarana yemen iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan aabe maxamuud macalin ibraahim iyo saakiya maxamed xasan oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen cabdiqani maxamuud waxayna leeyihin allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay warqadan kalena waxay naga soo gaadhay aaba maxamed maxamuud cali aabo ismaaciil maxamuud iyo aaba xasan maxamuud cali iyo aaba cabdiraxmaan maxamuud cali iyo abti cabdinuur xabis xuseen iyo abti xasan ismaaciil galayr iyo hooyo xeebo xabis xuseen iyo hooyo ijaabo xabis xuseen iyo hooyo xaliimo xabis xuseen hooyo saynab xabis xuseen iyo hooyo ceeblo axmed faarax abaayo carfi baa la yidhi maxamed maxamuud iyo abaayo saxan maxamed maxamuud bay yidhahdeen iyo abaayo quraysho maxamed maxamuud iyo abaayo marwe maxamed dheere bay yidhahdeen iyo abaayo abdiyo maxamed dheere iyo canab xaaji yuusuf iyo sacdiyo ismaan faarax iyo sacdiye maxamed xaashi iyo sacdiye xasan maxamuud iyo ciyaalkeeda bay yidhahdeen abow maxamuud cumar xuseen bay yidhahdeen jeex maroodi iyo ciyaalkiisa maxamuud maxamed sheekh bay yidhaahdeen iyo weriye caaisha caagane macruuf bay yidhaahdeen iyo weriye sahro cabdi axmed iyo weriye maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo weriye axmed xaaji xasan bay yidhahdeen iyo weriye cabdifataax cagayare iyo weriye cabdirasaaq xaaji catoosh bay yidhahdeen dhammaan dadkaasi oo ku kala nool dunida dacaladeeda kenya uganda soomaaliya iyo maraykanka waxay tahaniyad meher u dirayaan marwo deeqo maxamed maxamuud iyo cumar maxamed dheere oo meherkoodu ka dhacay degmada beled xaawo taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii kow iyo tobnaad labada kun shan iyo tobanka waa tahay dhinacii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa indhahayga waxaa ku luqaynayaa waad cumar
dahayga aragtidaada cadkoy ugu farxayane indahayga aragtidaada cadkoy ugu farxayane adko kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacaloo kumaba aragin adko kale aadmigaba kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacaloo kumaba aragin أرك بحالتيو تدادي سو قلبيا وبأرك بحالتيو تدادي سو قلبيا كصبح آياتي جميل مديقرنا معا ما يسأرون وبأرك بحالتيو تدادي سو قلبيا وبحرك بحيدي بتديس قلبك أصبح آياتي أحتمال مدينة مع ميت أروس أحتمال مدينة مع ميت أروس intaasi aan kaga gudubna codkii baxsanaa fanaanka faad cumar iyo heestii indhahayga haddaan warqadda xigta ibraahim oo noo soo qabto waxaa halkan tahaniyad dhalasho farxadle ka diraya asxaabta kale ah hooyo maryan xaaji yuusuf hooyo xabiibo sheekh mustaf iyo aabe ibraahim faarax maxamuud iyo abaayo aamine ibraahim faarax iyo habaryar faadumo xaaji yuusuf iyo habaryar aamine xaaji yuusuf iyo habaryar raaliyo xaaji yuusuf iyo carruurteeda abti barre xaaji yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa abti maxamed xaaji yuusuf bay yidhaahdeen iyo maxamed aadam ibraahim faarax iyo bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkan waxa ay tahaniyad dhalasho u dirayaan aadan ibraahim faarax shawqi loo yaqaano iyo xaaskiisa nasteexo nuur axmed nalka oo taariikhdu markii ay ahayd kow iyo labaatankii bishii kow iyo tobanad labada kun iyo shan iyo tobanka gabar ugu dhalatay bay yidhahdeen degmada dharkeeley magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey aamina aadam ibraahim ducadu waa xaggiina bay yidhahdeen ibraahim aamina waxaa leenahay allaha kaa dhigo tii soo barbaarta oo soo weynaata oo waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waa salaaman tihiin dhammaan shaqaala laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxaana bay yidhahdeen axmed cabdi ibraahim iyo hooyo xaliimo cilmi cabdi iyo aabe cali muumin iyo hooyo xabiibo jaamac khayre iyo maxamed axmed cabdi iyo xaaskiisa ubax maxamed siyaad iyo carruurtooda iyo cabdiraxmaan axmed cabdi xaaskiisa luul cabdi xaashi iyo carruurtooda iyo nimco axmed cabdi iyo carruurteeda nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa duniye cabdi dheere iyo carruurtooda iyo luul axmed cabdi iyo saygeeda maxamed faarax maxamed ciid iyo muxubo axmed cabdi iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo cabdikariin salaad maxamuud iyo raaxa salaad maxamuud iyo cabdiraxmaan salaad maxamuud iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdifatax axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin iyo faaduma cali muumin iyo waxay yidhahdeen idris cali muumin iyo hani maxamuud iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo faadumo sheekh saygeeda iyo carruurtooda iyo habaryar maryan ruun cilmi iyo saygeeda iyo carruurtooda dhammaantood dadkaasi waxa ay joogaan bay yidhaahdeen dalka soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba inay gaarsiiyaan heestan ayla dhegaystaan cabdikariin salaad maxamuud iyo faadumo axmed cabdi ibraahim oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi oo salmaan cabdikariin loo bixiyey waxay leeyihiin salmaan noqo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaamin ayaan leenahay ibraahim xagga heesaha haddaan u bayrno maanta waxay iga haysaa qaraamiga iga haysaa waaba laga maarmaanba waaye waaye iyo jalaaliyow ayaa la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa dad badanoo dhegeystayaasheena ka mid ah weliba xilliyada barnaamijkan uu baxo in maaragtay u badan yihiin dadka qaraamiga jecel iska nasanayo oo waa fahmay laakiin colaadow heesahan aan hadda wada ciyaarayno iyo kuwii aan hore u ciyaaray kuwan cusub iyo kuwii dhexe dhammaantoodba qaraamigaa dhala soo moogid qaraamiga ka yimaadeen marka bulac abuur baa ka weyn baad haddii aan kaban iyo foori iyo tumbug iyo aan heesaha lagu bilaabin ma soconayaan yaa isku day lahaa codgan iska raacaya waxba tari maayan haye maxaad noo haysaa marka waxaan noo hayaa codkii baxsanaa fanaanada xareere ismaaciil duniyo iyo hees qaraami ah iyo haye
macbuudka allo ku magansaday macbuudka allo ku magansaday murahaadkayda maan taiyahale murahaad kayda maan taiyahele murahaad kayda maan taiyahele
codkii macaanaha ee xareer ismaaciil duniya haddaan intaasi kaga gudubno iyo heestii qaraamigeedaan idiin soo qabanay dambaalkan waxa uu naga soo gaaray farxaan cabdi cumar iyo cayduruus aadan qowdhan iyo nadiira maxamed qowdhan iyo waxay idhahdeen aamine cabdi cumar iyo nimcaan dayib cabdi iyo najiib dayib cabdi iyo rudwaan dayib cabdi iyo waxay idhahdeen maxamed dayib xasan iyo maxamed xuseen cali dhammaantood asxaabtaasi waxay hambalyo meher ay jecelyihiin ay u diraan mustafa cabdi xamar iyo waxa ay yidhaahdeen afnan kosar cali waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan ibraahim warqadan xigta waxay naga soo gaartay aaba cadow aadan iyo maxamed aftiin iyo ibraahim aadan iyo isaaq samow iyo maxamed aadan iyo adeer cadow xaaji nuur iyo abti xul baale nuur iyo sacaadiye abshir iyo nuuriye macalin iyo maxamed abuukar xaaji iyo dhaayo hulbaale iyo faadimo maxamed aadan bay yidhaahdeen iyo hindiye dhaqane iyo xusein maxamed isaaq dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan bay yidhahdeen sheekh cabdi aadan iyo muslimo nuur oo wiil ugu dhashay degmada wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen khaalid ducadana waa dhankiina annaguna waxaan leenahay wiilkaasi yar noqo kii soo barbaara dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhinaca heesaha haddii aan ku noqono colaadoo wuu idaashadaye jacaylkan igu soo degee idarbeeye waa maxay
malaha waa dictor
waxa ay leedahay yaa iga dulqaadaa oo iga dabiibaa oo daawadiisa heli kara codkii baxsanaa fanaanada raxmed roos waxaa weliba heestaasi hore u qaaday fanaanadan macayaasi ee fanaaninta jabuuti
Thank you. intaasi aan ku dhaafno codkii baxsanaa fanaanada raxmed roos warqadda xigta haddaan soo qabto ibraahimow waxay naga soo gaartay aaba axmed cabdi ibraahim iyo hooyo xaliimo cilmi cabdi iyo aaba cali muumin iyo hooyo xabiibo jaamac khayre iyo maxamed axmed cabdi xaaskiisa ubax maxamed siyaad iyo carruurtooda bay yidhaahdeen iyo cabdiraxmaan axmed cabdi xaaskiisa lul cabdi xaashi iyo carruurtooda bay yidhahdeen nimco axmed cabdi iyo carruurteeda bay yidhahdeen nuuraddiin cali muumin xaaskiisa duniyo cabdi dheere iyo carruurtooda bay yidhahdeen luul axmed cabdi iyo saygeeda maxamed faarax iyo weliba muxubo axmed cabdi saygeeda iyo carruurtooda bay yidhahdeen cabdikariin salaad maxamuud raaxo salaad maxamuud iyo cabdiraxmaan salaad maxamuud iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdifataax axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin faadumo ayaan cali muumin bay yidhahdeen iyo idris cali muumin iyo hani maxamuud saygeeda iyo carruurteeda faadumo sheekh saygeeda iyo carruurteeda bay yidhahdeen iyo habaryar maryan ruun cilmi saygeeda iyo carruurtooda dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa bay yidhahdeen waxay tahniyadda farxad leh oo dhalasho u dirayaan cabdikariin salaad maxamuud iyo faadumo axmed cabdi ibraahim oo wiil ugu dhashay waddankay sweden bay yidhahdeen waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan cabdikariin salaad waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan naguna leenahay aamin ayaan leenahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray siduu jir noogu soo qoray hooyo xaliimo maxamed xasan iyo aabe muuse siyaad cusmaan iyo cabdulle maxamuud siyaad cabdulle garabey iyo waxay yidhaahdeen muumin cumar siyaad oo muumin weytaar ku magac dheer iyo maxamed muuse siyaad iyo bishaar muuse siyaad iyo cabdulaahi muuse siyaad dahabo muuse siyaad cadar muuse siyaad carabo muuse siyaad timiro muuse siyaad iyo nuurto muuse siyaad xabiibo muuse siyaad iyo suuban muuse siyaad iyo cabdulaahi cumar siyaad oo cabdulaahi dheer loo yaqaano iyo maxamed cumar yuusuf master waasuge dadkaasi waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan cali muuse siyaad doctor cali iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin gaar ahaan xaafadda xamar jajab wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducaduna waa xaggin ay leeyihiin allah ka dhig wiilkaasi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca waxaan leenahay soo weynow nin baa maaragtay gabadha uu jecelaha ku ammaanaya waa bocorooda waa batiiqooda midna waxa uu ku beere baan joognaa oo bocli btiiq laga soo gooyayo macnaha kaa luqadda unba wax ku fahmaya mid kale wuxuu leeyahay sida labiga dhaadheer sida sida eh, laamalooshaha iyo labiga dhaadheer oo uu lig laabo iska soo lululayo iyo haye marka haddaad qaraamigii iyo xareer ismaaciil duniye iyo aan soo aragnay een, dhinaca banaadirga ka war haye bal noo soo qaba hees banaadir iyo colaadow
waa guure gacalkaaga waa iga soo go-e guurkaaga codkii baxsanaa fanaanka waa codkii baxsanaa fanaanka axmed naaji sacad iyo heestii waa guuray
loo Thank you.
guuraadahe waxaa gaarka kaa fadhaagoodigaaguurkaagwa ibraan warqadda ugu dambaysa ee barnaamijkeena haddaan soo qabto oo gacanteyda ku jirta waa warqad hambalyo dhalasho ah waxaa halkan ka darya bay yidhaahdeen dadka kale ah abti na- naxariis aadan isaaq iyo habaryar khadiijo cabdulaahi axmed iyo hooyo xabiibo cadaawe iyo khatra maxamed cali iyo farxiyo naxariis aadan iyo hodan aadan isaaq bay yidhaahdeen iyo hooyo quraysho macalin maxamed nuur iyo hooyo timiro sheekh cali nuur iyo ayeeyo faadimo maxamed xasan bay yidhaahdeen iyo ayeeyo muslimo maxamed xasan iyo ayeeyo xabiibo maxamed xasan iyo ayeeyo cilmiyo maxamed xasan bay yidhaahdeen iyo ayeeyo nuuney iyo ayeeyo nuunay iyo ayeeyo nuunaay maxamed xasan bay yidhaahdeen iyo ayeeyo gudaay maxamed xasan iyo eedo fardowso muumin maxamed bay yidhaahdeen iyo eedo aamine muumin maxamed dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalashaha u dirayaan bay yidhaahdeen oo kal iyo laaba aabbo cabdirashiid sheekh maxamed nuur iyo hooyo shamso cabdulaahi aadan oo ay gabri ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan sagaal labaatankii bishii oktoobar sanadkan labada kun shan iyo tobanka saacadda markay ahayd bay yidhahdeen sagaalkii iyo barkii waxaana loo bixiyey gabadhaasi bay yidhahdeen maa'ida cabdirashiid sheekh maxamed ducadana waa xaggiina waa tahay waxaa leenahay maa'ida soo barbaara oo noqotii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacdaa ibraahim gebagabadii barnaamijkaanu maraynaa haddii laamaloosho wax lagu ammaanay oo bucri batiiq wax lagu soo ammaanay haddii shariif cabdalla muxuu muxuu wax ku ammaanaya waxa dumar didaayo war adigun baan kaa doortay milajanta diina waan kuu diyaariyey ha igu diidine da'yaray soo dadaal melajanta dinowa baabuurkii milajanta diin la dhihi jiray waxaa xusuustaa baabuur yaroo kuusanoo wuxuu ahaa jiro walba kaaga soo baxaya camal wixii markaa qofka la qaalisan buu wax ku ammaanaa sooma aad iyo aad shariif cabdalla codkiisa baxsanaa heestii diidada
wandalaydahaydahawo wardanaahayge dayaco dukur walbana daharta adunbaban dulmehera dufankanahaygu dilin dayara lulisoo dege dadaale yayla doono wayga dahde danahaygiye dahday i diyaargarodan doonaya oy dahday iyo diyaargaroodan ku doonaya duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan ku diro waayihii dayriye haygu dirin dhaladaydi daayara luli soo dege dadaale barnaamijkeenii hambalidii iyo salaamaha oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaa xasan iyo ibraahim xasan daandurayna intaa ayaan ku soo gabagabeynaa intaan mar kale ku muddoonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo haddaadaniga dawayn wara annoa ka diibano haygu dielin dhaaladaydi daayara luli soo dege dadaale yayla doono wayga daaqde daanahaygiye